ra-iisul wasaare ku-xigeenka wadanka turkiga bakiir bosdag oo maanta muqdisho booqasho maalina ku tegay ayaa sheegay in dowladiisu ay gobolada ah dalka ee soomaaliya ku fidin doonto barnaamijyada iyo mashaariicda kala duwan ee dowladda turkiga ah ay soomaaliya ka wado hadalkan ayuu ka sheegay kulan uu muqdisho maanta kula qaatay madaxda dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga bakri bostag oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ayaa kulamo la qaatay madaxda ugu sarraysa dalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid wafdiga ayaa ka hor inta aanu kulanka la qaadan madaxda dalka waxa ay kormeer ku soo mareen goobaha ay dowladda turkigu ka wado mashaariicda ku aadan dib u dhiska dalka waxaana markii uu kormeerkaasi soo dhammaaday saxaafadda la hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka warbixiyey ujeeddada wafdiga iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen maanta waa maalin weyn oo muxuu ahaayey noo imaaday wafdi aad iyo aad u ballaaran oo aan soo dhoweynayno waxaan rajaynaynaa dhammaan wada garanayna cilaaqaadka turkiya iyo soomaaliya iyo dadaalka iyo waxqabadka dowladda iyo dadka reer turkiya ay la qabteen ummadda soomaaliyeed annagoo taas ka tix raacayna ayaa ku-xigeenka brime ministerka turkiya oo aan ahayn markii ugu horraysa oo soomaaliya u yimaado uuna soo booqday mashaariicdana waad soo wada aragteen saakay aad iyo aad ayaan raalli uga nahay uguna mahad celinaynaa jamhuuriyadda turkiya dadaalka iyo wanaagga ay soomaaliya la qabteen wax badan oo kalena hadda waan ka soo wada ballanay in la qabtaan heshiisyo dhowr ah jira oon horey u wada galnay kuwo kale oo maxaanku idhahda cusubneh dhowaan ayaan rajaynaynaa inaan kala saxiixanno sektarada dowlad dhisidda soomaaliya oo dhan ayay turkigu qayb weyn ka qaateen welina u taagan yihiin inay qayb weyn ka qaataan arrintaasna aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya anagoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda soomaaliya iyo dadka iyo xukuumadda dhammaan dowladda waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka iyo dowladda turkiya wafdiga ka socda dowladda turkiga ayaa sidoo kale waxa ay kulan gaara la qaateen ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid waxaana markii uu kulankaasi soo idlaaday saxaafadda la hadlay ra-iisul wasaare saacid waxaana uu xusay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga ay ka wada hadleen sidii ay waxqabadka ay ka wadaan magaalada muqdisho dowladda turkigu ay u gaarsiin lahayd gobollada dalka diyaar u yihiin inayna gacan siiyaan nana garab istaagaan wakhtigan adag ee soomaaliya gaar ahaan waxyaabaha aan sida gaarka uga hadalnay waxaa ka mida si iskaashiga soomaaliya iyo turkiga aanu u gaarsiino gobollada soomaaliya oo dhan waxaanu dhowaan haddii alle idmo isla garanay inaanu saxiixino heshiis laba dhinacla ah oo sidii gobollada iyo degmooyinka soomaaliya oo dhan ay u gaari lahaayeen waxaanuna ka bilaabaynaa kuwa xasilan ilaa iyo haddana ammaankooda aynu gacanta ku hayno dowladduna joogto waanu soo dhowaynaynaa aadna waa ugu faraxsannahay waana fududaynaynaa dhankayaga inaanun afkaar badan la nimaadno oo ah waxa aynun u baahannahay dhanka kale waxaanu ka aragnay walaalaheenna turki inay aad ugu heelan yihiin wax allaale wixii baahidaya ah oo aynu sheegan karro qorshayn karro qayb qaadashadeennana diyaar ka tahay dhankayagana waa naga go-an tahay inaanu soo dhowayno runtii iskaashiga naga dhexeeya waana ku faraxsannahay waana ammaanaynaa waana sii wadi doonaa ugu dambayntii waxaa madasha kulanka ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga bakri bostag waxaanu soomaaliya u nimid inaanu kormeerno mashaariicda dowladda turkigu ay ka wada soomaaliya waxaannu ballan qaadaynaa inaannu fulin doonno dhammaan heshiisyada aynu la galnay dowladda federaalka soomaaliya innagoo dowladdana gacan ka siin doonno dhammaan howlaha ay uga baahan yihiin dowladda turkiga ma ahan markii ugu horraysay ee wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga ay muqdisho soo gaaraan waxaana jirtay inay hore u yimaadeen magaalada muqdisho xilligii ay jirtay dowladdii ku-meelgaarka islamarkaana ay kulamo la qaateen madaxdii ugu sarraysay dowladdaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho